bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbi ajmaciin waa darsigeennii lix iyo labaatanaad ee kitaabkii suwar min xayaati الصaxaaba waana darsigii koobaad ee taariikh nololeedka saxaabiga jaliilka ah ee salmaan alfarisi salmaanu mina ahla lbeyti salmaan annaga ayuu naga mid yahay ahlu beytka rasuulka ayaa sidaa yidhi sala allahu calayhi wasalam qisatunaa qisadeenna ama sheekadeenna haadihii oo tanihi min qisati saaci hiya iyadu qisatu saaci ninkii daba socday ama daba socday qisadiisii weeye waraa alxaqiiqati xaqiiqada ninkii daba socday sheekadiisii weeye nin xaqiiqo un raadinay albaaxithu can illaahi ee alla subxaanahu watacaala raadinayey diintiisa ilaahay hadda meel looma raadiye diinta ilaahay raadinayey qisatu salmaan waaye salmaankii alfarisiy ee reer faris ku abtirsanayay radia allahu tacaala canhu allaha raalligeliyo allaha ka raalli ahaada hana raalligeliye falnatruk aanu dhaafno oonu dayno lisuleymaana lisalmaana salmaanka nafsuhu naftiisa almajaala booska booska aanu banayn inagoo inaan hadhadline yaana aniga wax waraba sheegayna isaga aanu dayno booska falnatruk aanu dayno oon uga tagno lisalmaana salmaan nafsihi naftiisa almajaala booska liyaruya si uu inooga sheekeeyo oo inoo wariyo lanaa innaga axdaatha qisatihi sheekadiisa dhacdooyinkeeda si uu inooga sheekeeyo maxaa jira fa shucuuruhu dareenkiisa bihaa sheekadiisa isagu uu dareemayo yaa acmaqu ka qoto dheer wa riwaayatuhu warintiisa iyo kasheekeynte ka sheekayntiisa laha uu ka sheekeeyaa adaqu yaa xeel dheer oo ka toosnaan badan innagu waan gafgafaynaa surmaseeta ayaanu yeelaynaa wa asdaqu kana run badan qaala salmaan wuxuu yihi marka intii hadda ka dambayso o dhan sheekada salmaan baa sheekaynaya qaala salmaan wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa fatan wiil dhallinyaro ah farisiyan oo reer farisa oo min ahli asbahaan weliba magaalada asbahaan la yidhaahdo ama gobolka asbahaan la yidhaahdo ayaan kasii ahaa farisna min qaryatin tuulo oo yuqaalu laha la yidhaahdo jayaan ayaan ka imid buhi halkaasaan ku dhashay wa kaana wuxuu ahaa abi aabbahay duhuqaana alqarya magaaladaas ama tuulaha tuuladaas madaxdeediibuu ahaa ninkii xukumay ayuu ahaa wa aqnaa ahlihaa kinan dadka magaaladaa jooga ninka uga hodansanna wuu ahaa wa aclaahum mansilatan xagga darajadana ninka ugu sarreeya ayuu ahaa dhinaca kale wa kuntu waxaan ahaa axabba khalqillaahi ilaahayba intuu uumay ruuxuu ugu jecel yahay ilaahi xaggiisa ruuxuu aabbahay aabbahay ilaahay intuu uumay amuu abuuray anuu igu jeclaa buu yihi wa kuntu waxaan ahaa axabba khalqillaahi uunka ilaahay kuu ugu jecel yahay ilayhi mundu laga soo bilaabo welitu aan dhashay maalintii aan dhashay laga bilaabo uunka ilaahay anuu igu jeclaa uma markaa kadib haddana maa zaala aabbahay iskama bedelin xubbuhu kalgacaladiisu lii aniga uu jecel yahay yashtaddu inuu sii adkaado wayasdaadu uu sii bato uu sii kordho calal ayaami maalmuhu markii ay waqtigu markuu socdoba maalmuhu markay socdaanba kalgacaladiisu aniga ii qabo iyo jacaylka uu ii jecel yahay wuu sii kordhayay oo wuu sii adkaanayay xataa intii ayuu i jeclaa xabasanii filbeyti guriga ugu xidhay khashyatan calaya cabsi aniga uu iga cabsanaya bannaanka armaa wiilkaaga wax laga yeela wuu dhacdhacsanayaabaa la yidhaha wuu dhacdhacsaday wuu dhacdhacsaday dhacdhacsiga ma taqaanaa waxaad jeceshahay burcadka oo kale ma rabti inuu kaa dhammaado calaacasha midigta aada saaraysaa markaasaad haddana ta bidixda ah yaad ku rogi wixii dhaacaankiisi yaad leefi haddana tii midigta ahayd baad leefi haddana ta kale aad ku soo celin midigta aad ku soo celin bidixdii baad leefi waa dhacdhacsanayaa baa layidhi marka jacaylka ii qabay sidaas oo xataa xabasani ilaa igu xidho filbeyti khashyatan cabsi calaya aniga uu ii cabsanayo kamaa sidii tuxbasu loogu xidho guriga alfatayaatu hablaha waqad ijtahadtu waxaan ku dadaalay oon meel sare ka gaadhay filmajuusiyati diinta dabcaabudka oo annaga diin noo ahayd xataa qadowtu ilaa aan ka noqdo qayima naari dabka ninkii ilaalinaya ee mas-uulka ka ahaa allatii dabkaasoo kunna aanu ahay nacbuduhaa kuwa caabuda wa uniita bi aniga waxaa la ii xil saaray amru idraamihaa dabkaas hurinteeda ama shidideeda arrintaas ayaa aniga la ii xil saaray xataa laa takhbuwa xataa laa takhbuwa dabkaasi si ayna marna u damin saacatan waqti oo min leylin habeen fii leylin habeen ah ow nahaarin maalin ah ilaan iyadaa la caabudaya waa inaysan damine wa kaana waxaa ali abi aabbahay wuxuu lahaan jiray daycatan beer weyn beer weyn oo wax wale ka baxan baa dayca la yidhaha waa midda hadda asyandada la yidhaha taasoo tudiru calaynaa noo dararta oo noo dhasha khallatan dalag kabiiratan oo weyn wax weyn baa nooga soo go-i jiray wa kaana abi aabbahayna wuxuu ahaa yaquumu calayha beertaas kii isagu fala oo dhaqaaleeya oo daryeela ayuu ahaa wayajnii khallataha waxa ka soo go-ana isaga ayaa soo goyn jiray oo soo ururin jiray wa fii daati maratin mar mararka ka mid ah shaqalahu waxaa mashquuliyey ama jeediyey can idahaabi ila alqaryati beertii inuu aado can idaycati weeyaane shaaqilun wax ayaa ka mashquuliyey inuu aado beertii fa qaala wuxuu yidhi yaa bunaya inankaygiyow innii aniga qad shuqiltu maanta waa la mashquuliyey waa la jeediyey can idaycati beertii bimaa taraa waxan aad aragto ayaa maanta aniga imashquuliye fadhab ilayha orod beertii aad wa tawalla alyowma maanta adigu mas-uul ka noqo cannii aniga adiga oo iga wakiil ah ka mas-uul noqo shanahaa beerta arrimaheeda iyo umuuraheeda adigu maanta mas-uul ka noqo oo tawalli tawalli wa tawalla adiga madax ka noqo oo wakiil ka noqo oo maanta madax ka noqo alyowma maanta canii aniga wakiil iga noqo shanaha beerta danaheeda iyo daryeelkeeda fa kharajtu gurigii baan ka baxay aqsudu anigoo u jeeda oo usii socda daycatanaa beertayadii wa fii maa waqti ana anugu fii bacdi dariiqi waddada dhexdeeda aan kusii socdo waddadii meeshiina aana gaadhin beertii aanan gaadhin marartu waxaan soo maray uun bikaniisatin kaniisad ayaan soo maray oo min kanaa'isi nasaara dadka diinta nasaarada haysta nabi ciise kaniisooyinkoodii ka mid ah fa samictu waxaan maqlay aswaatahum dhawaaqoodii baan maqlay fiiha kaniisadda dhexdeeda ay ka dhawaaqayaan wahum iyagoo yusalluuna tukanaya fa lafata waxaa soo jiitay daalika sawdkaas iyo dhawaaqaasaa intibaahii dareenkayga ayuu soo jiitay lam akun ma aanan ahayn buu yidhi acrifu mid wax ka og shay-an waxba lam akun maanan ahayn acrifu shay-an nin waxbaba ka og min amri nasaara nasaarada arrimaheeda waxba maana ka ogeyn ow amri kayrihim ama cid iyaga aan ahayn oo min asxaabi aladyaani dadka diinaha kala haysta ah yacni nasaare iyo diin kalena midna maal weligay waxba kama ogeyn buu yidhi diinta nasaarada war kama haynin diin kalena warkama haynin sidaas weeye lama kun ma ahayn acrifu mid og shay-an waxbaba min amri nasaara diinta nasaarada arrimaheeda waxba kama ogeyn aw amase aanan waxba ka ogeyn amra kayrihim nasaaro cid aan ahaynoo min asxaabi aladyaani dadka diinaha le ah sababtu maxay tahay waa lituuli maa shay dherarkiisa xajabanii uu iga hor joogsaday abi aabbahay caninnaasi dadkaba uu iga celinayay uu iga xijaabay fii beytinaa gurigeega uun uu igu xidhay falamaa markii samictu aan maqlay oon dhagaystay aswaatahum codkooda yaan dakhaltu calayhim u soo galay liandura bal si aan u eego maa yasnacuuna waxay samaynayaan falamaa markii ta'ammaltuhum aan u fiirsaday ama aan u dhabogalay waxay samaynayaan acjabanii waxaan jeclaystay salaatuhum salaadoodii ayaan jeclaystay waraqibtu waxaan jeclaaday fii diinihim diintoodii wa qultu waxaan ku idhi waxaan idhi isagaa naftiisa ku dhahayo wallaahi baan ku dhaartay haadaa kan oo diinta nasaarada yaa khayrun ka khayr badan min alladii kii naxnu calayhi annagoo aanu ku sugannahay fa wallaahi baan ku dhaartay maa taragtuhum nimankii kama imanin oo kama tegin xataa qarabat ishamsu ilaa qoraxdu ay ka dhacdo walam adhab mana aadin ilaa daycati abi beertii aabbahayna maba aadinba uma markaa kadib innii anigu sa'altuhum waxaan weydiiyey kuwii nasaarada ahaa ayna xaggeebo aslu haada diini diintan tan ah xagee ka timid asalkeedu xagee ka timid xagee ka soo jeedaa xagee ku dhalatay saasaan idhi qaaluu waxay yidhahdaan fii bilaadi shaami dhulka shaam la yidhaahdo walamaa markii aqbala leylu habeenkii uu soo galay cudtu waxaan kusoo laabtay ilaa beytina gurigayga ayaan kusoo laabtay fa talaqaanii waxaa iga hor yimid abi aabbahay yas-alunii isagoo i weydiinaya camaa sanactu wixii aan sameeyey bal beertii maanta waxaan ka qabtay ayuu i weydiiyey faqultu waxaan idhi yaa abati aabboogi innii anigu marartu maanta waxaan maray biunaasin dad ayaan soo maray ama dad ayaan sii maray kuwaasoo yusalluuna tukanaya fii kaniisatin kaniisad oo lahum ay leeyihiin dad ku tukanaya ayaan sii maray fa acjabanii waxa aan ka helay oon jeclaaday maa ra'aytu wixii aan arkay oo min diinihim diintoodii ah wamaa siltu kama tegin cindahum agtooda inaan ahay uun kama iskama bedelin ama kama zuulin xataa qarabat ishamsu ilaa qoraxdu ay ka dhacdo fa ducira abi aabbahay ayaa argagaxay mimaa sanactu wixii aan sameeyey ayuu ka argagaxay wa qaala wuxuu yidhi ay bunaya inankaygiyow laysa muusan ahaanin fii daalika diini diinta isaga oo nasaarada ah muusan ahaanin khayrun wax khayr aho ku suganin ma jiruu yidhi diinuka adiga diintaada wa diinu aabaa'ika aabbayaasha diintooda yaa khayrun ka khayr badan minhu nasaarada ka khayr badan nin walbaba diintiisaa la fiican wakaas xataa kuwii dabka caabudayay waxay leeyihiin diintaydaa ugu fiican qultu waxaan ku idhi kallaa lagama yaabo wallaahi baan ku dhaartee inna diinahum iyaga diintooda yalla khayrun ka khayr badan min diininaa annaga diinteenna fa khaafa wuxuu ka cabsaday abi aabbahay mimaa aquulu waxa aan leeyahay wa khashya wuxuu ka baqay an artadda inaan ka ridoobo oon ka noqdo can diinii diintaydii waxabasanii wuxuu igu xidhay bilbeyti guriga ayuu igu xidhay wawadaca qaydan dabar ayuu ku xidhay fii rijli lugtaydana wuu dabrayba ama silsilad ayuu ku xidhay lugtiisi walamaa markii utiixat lii ay ii suurto gashay alfursatu fursad fursadaan helay walamaa markii utiixat liya alfursatu markaan fursad ama haad aan helay bacadtu waxaan fariin u diray ila nasaara nimankii nasaarada ahaa aquulu lahum anigoo ku dhahaya idaa qadima calaykum haddii uu idin yimaado rakbun safar dad safara dad socoto ah oo yuriidu dahaaba inay aadaan raba ilaa bilaadi shaami geyiga shaam dad socoto oo raba inay aadaan haddii ay idin yimaadiin fa aclimuunii iisoo sheega saasaan ku idhi buun famaa huwa muuse muusan ahaanin ilaa qaliilun wax yar maahane xataa qadima ilaa uu uga yimaado calayhim nasaaradii rakbun socoto oo mutajihun u sii jeeda ila shaami shaam u sii jeeda oo shaam u socda fa akhbaruunii nimankii nasaarada ahaa ama dadkii nasaarada ahaa waxay ii sheegeen waxay ii sheegeen oo isoo ogeysiiyeen bihi safarka isaga ah faxtaltu waxaan xeeladaystay calaa qaydii dabarkaygii ama silsiladii igu xidhnayd xataa xalaltuhu ilaa aan iska furo waan iska furay xadhiggii wa kharajtu waan baxay macahum safarkii ayaan raacay mutakhafiyan aniga oo dhuumanaya oo isqarinaya xataa balaqnaa ilaa aanu ka gaadhno bilaada shaami geyiga shaam aan ka gaadhno falamaa markii nasalnaa fiiha shaam aanu tagnay oonu ku furannay qultu waxaan idhi man waa kuma afdalu rajulin ninka ugu fadliga badan ee ugu khayrka badan oo min ahli haada diini diinta nasaarada dadkeeda ninka ugu fadliga badan waa kuma ayaan idhi buuhi qaalo waxay dhaheen buuhi al asqufu wadaadka weeyaan asqufka la yidhaha waa martabo darajo ka mid a waaye darajaadka kaniisadaha usquf vescobo baa aftalyaaniga lagu yidhaahdaa vescobo usquf meeshaasay ka keeneen archivescobo archbishop baa af ingiriisian lagu yidhaahdaa bishop iyo archbishop waxaa la dhihi karaa waa jagada ugu muhiimsan jagada ugu muhiimsan weeye waxaa uun ka koreeya vescobaha waxaa ka koreeya uun cardinaale ayaa ka koreeya cardinaal cardinaalkana waxaa kasii koreeya uun bobka ayaa ka koreeya marka boobka ugu koreeya kardinaaladaa ku xiga waxaa ku xiga beskobayaasha ama asqufka kaasoo raacil kaniisati kaniisada ninka mas-uulka ka ah faji'tuhu waanu tegi waanu imid buuhi faqultu waxaan idhi innii anigu qad raqibtu waxaan jeclaaday fi nasraaniyati diinta nasraaniyada ayaan jeclaaday oon rabaa wa axbabtu waxaan jeclaaday an alzamaka inaan kula joogo uun adiga adiga inaan ku laasimo aan kula joogo wa akhdimaka aan kuu adeego wa atacallama minka aan wax kaa barto diinta nasaarada wa usalliya macaka aan kula tukado fa qaala wuxuu yidhi udkhul soo gal fa dakhaltu waan galay cindahu agtiisa ayaan kaniisadii baan la soo galay wa jacaltu waxaan bilaabay akhdimuhu inaanu adeego uma markaa kadib maa labistu wax badan lama joogin an caraftu inaan ogaaday waxyar markaan joogaba waxaan ogaaday wey maa labistu maba sii joogjoogin an caraftu inaan ogaaday anna arajula ninku rajula rajulu suu-in nin xun inuu yahay nin xun inuu yahay yaan ogaaday markaan waxyar la joogay maxaa jira faqad kaana wuxuu ahaa ninkaasi ya'muru kii amra oo fara atbaacahu dadkiisa bisadaqati inay wax sadaqaystaan wa yuraqibuhum wuxuu jecelaysiin jiray uu dadka ugu yeedhi jiray bithawaabihaa thawaabka ay leedahay sadaqada lala baxay thawaabka ay leedahay iyo ajriga ay leedahay iyo abaalgudka ay leedahay fa idaa actaw markii sadaqadii ay bixiyaan fa idaa markii actaw ay bixiyaan minha sadaqadii shay-an wax ay ka bixiyaan ay una siiyaan liyunfiqahu inuu ku bixiyo fii sabiili illaahi alla jidkiisa inuu ku bixiyo oo masaakiinta iyo dadkaa uu siiyo iktanasahu isaga unbaa dhigan jiray linafsihi naftiisa unbuu kayd ahaan meel u dhigan jiray walam yucti ma siin jirin alfuqaraa'a dadka caydha ah walmasaakiina iyo masaakiinta minhu sadaqadii shay-an waxba kama siin jirin xataa intii jamaca uu ka urursaday sabca qilaalin toddoba dheri oo min adahabi dahab ka buuxaan toddoba dheri ama aashuun midkaartabadhe toddoba aashuun ama toddoba dheri oo dahab ka buuxa ilaa u meel ka dhigto fa abqadtuhu ninkii waa nacay buuhi waa nacay ninkii aad baan u nacay oon ugu xanaaqay buqdan nacaybsho shadiidan oo daran limaa wixii ayaan ku nacay ra-aytuhu aan arkay minhu isaga aan ka arkay oo xoolo urursanay iyo wax saasa uusan sadaqadii bixinayni uma markaa kadib maa labitha ma sii joogjooginba an maata inuu dhintay fajtamacad waxaas soo ururtay oo isu timid annasaara nasaaradii lidafnihi si ay u duugaan ninkii fa qultu lahum waxaan ku idhi inna saaxibakum kan saaxiibkiina ah kaana rajula suu'in nin xun buu ahaan jiray nin xun buu ahaan jiray ninkani nin xun buu ahaa kaana wuxuu ahaa rajula suu'in nin xun ayuu ahaa maxaa jira ya'murukum bisadaqati wuxuu idin fari jiray inaad sadaqada bixisaan wa yuraqibukum fiiha wuxuu idin jeclaysiin jiray sadaqadii fa idaa ajabtumuuhu markii aad ka yeeshaan bihaa sadaqadii intaad ka yeeshaan aada siisaan iktanasaha linafsihi naftiisa unbuu kayd ahaan meel ugu dhigan jiray walam yucti ma siin jirin almasaakiina dadka masaakiinta ana minhaa sadaqadii shay-an waxba kama siin jirin qaalu waxay dhaheen min ayna xaggeebaad carafta ka ogaatay daalika arrinta ayada ah qultu waxaan ku idhi ana anigu adullukum waxaan idin tusinayaa calaa kansihi meeshii uu xoolaha ku urursanayay qaaluu waxay dhaheen nacam haa dullanaa na tusi calayhi kansiga iyo meeshuu lacagta ku urursanayay na tusi fa araytuhum waxaan tusiyey mowdicahu booskii ama meeshii uu lacagta ku xabaashay ama ku aastay fastakhrajuu fastakhrajuu waxay ka soo bixiyeen minhu booskii anigu aan tusay sabca qilaalin toddoba dheri ama aashuun oo mamluu'atan ka buuxda dahaban wa fida ka buuxda dahab iyo fida ka buuxa falamaa markii ra-awha ay arkeen xoolihii qaaluu waxay dhaheen wallaahi baan ku dhaaranay laa nadfunuhu ninkan duugiba mayno uma salabuuhu way daldaleen meydkiisii wa rajamuuhu bilxijaarati dhagxaan bay la dhaceen dhagxaan baa lagu googooyey kaasi halkaasuu ku tegay uma markaa kadib innahu sheekadu waxay tahay ama arrintu waxay tahay lam yamdi ma gudbin hayru qaliilin wax yar maahane wax kale ma gudbin in yara waqti ah xataa nasabuu nasaaradii ilaa ay ka magacaabaan ama ka caleema saaraan rajulan aakhara nin kale makaanahu ninkii meeshii uu ka dhintay oo ahayd asqufnimadii ama beeskowanimadii fa lasamtuhu haddana kaas ayaan la joogay oon laasimay famaa ra'aytu ma arkin rajulan nin oo ashada uga fogaansho badan minhu xaggiisa fi dunya adduunyo nin adduunyo uga zaahid san ma arkin zaahid waxaa la yidhaha nin adduunyo aan waxba ku falaynin walaa arqaba ma arkin buu yihi ninka rabitaan badan minhu xaggiisa fil aakhirati aakhare ka rabitaan badan nin uun aakhare raba oon adduunyo waxba ku falaynin ayuu ahaa waxaa kaloon arkin walaa adaba ninka daa'im badan minhu isagiisa cala alcibaadati cibaado leylan habeen iyo nahaaran maalin ama dharaar intaba cibaadada unbuu daa'imi jiray walaa adaba qof ka daa'im badan minhu isaga xaggiisa cala alcibaadati cibaadadii leylan habeen wa nahaaran dharaar fa axbabtuhu waan jeclaaday xubban jacayl jamman oo weyn wa aqamtu macahu waxaan la joogay zamaanan muddo ayaan la joogay falamaa xadarathu lwafaatu markii geeridu ku timid qultu lahu waxaan ku idhi yaa fulaanu hebelow ilaa man kumaad tuusi bi ii dardaarmaysaa yaad ii dardaarmaysaa adiga tagtaye wa maca man qof inaan la jiraa tansaxuni igula talinaysaa an akuuna inaan ahaado min bacdika adiga gadaashaa ama dabadaa adiga markaad dhimato adugu markaad tagta tagtaybe yaad leedahay la joog yaad ii dardaarmaysaa yaa fulaanu ilaa man qofkeebaad tuusi bi ii dardaarmaysaa oo inaan la jooga wa maca man kumaad ay tahay inaan la jooga tansaxuni aad igula talinaysaa an akuuna inaan haado min bacdika adiga dabada ama gadaashaa fa qaala wuxuu yidhi ay bunay wiilkaygiiow laa aclamu ma ogi ama garan maayo axadan qof oo calaa maa shay ku sugan kuntu calayhi anugu aan ku sugnaa diintii saxda ahaa ee nasaarada een anigu haystay cid ku sugan garan maayo buuhi ilaa rajulan nin oo bilmawsili magaalada mawsil yidhaahda jooga waata ciraaq huwa ninkaasina fulaan baa la yidhaahdaa ninkaasi lam yuxarif ma qalloocinin diintii masiixiyada ama diintii nasaarada ma uusan qalloocinin lam yuxarif ma uusan qalloocinin walam yubadil mana dhalan rogin mana dhalan rogin oo ma bedelin oo wax jaabkooda ah mayna kusoo darin waa sida mas- diintii masiixiyada ay ka dhigeen ee falxaq bihi ninkaas u tag buu yidhi ninkaa haleel ninkaa u tag ninkaa gaadh falamaa maata markuu dhintay saaxiibii laxiqtu waxaan u tegay birajuli ninkii filmawsili filmawsili magaalada mawsil ku sugnaa falamaa qadimtu calayhi markii aan usoo galay qasastu calayhi waxaan uga sheekeeyey khabarii warkayga wa qultu lahu waxaan ku yidhi ina fulaanan hebel baa awsaani ii dardaarmay cinda mowtihi markuu dhimanayay an alxaqa bika inaan kuu imaado wa akhbaranii wuxuu ii sheegay annaka adigu mustamsikun mid ku dheggan inaad tahay bimaa kaana calayhi wuxuu kaasi ku sugnaa oo min alxaqi diintii xaq ahayda fa qaala wuxuu yidhi aqim cindii ila joog aniga fa aqamtu cindahu isaga ayaan la joogay fa wajadtuhu waxaan arkay calaa khayri xaalin xaalad iyo arrintii ugu fiicnayd inuu ku sugan yahay xaq inuu ku taagan yahay oo diintii dhabta ahayd oo uusan adduunyo waxba ku falaynin oo nin aakhiro raba u yahay marka uma haddana innahu isagii lam yalbath ma uusan joogin an maata inuu dhintay wuxuu wada imanaya niman odayaaloo sii dhimanaya falamaa xadaratu markay soo markay qabatay ay ku timid falamaa markii xadaratu ay kusoo xaadirtay oo ay ku timid alufaatu geeridii qultu lahu waxaan ku yidhi yaa fulaanu hebelow laqad jaa-aka waxaa kuu yimid min amri illaahi alla amarkiisii maa taraa waxaad aragto geeridii baa kugu timid qarqarisadii baa ku haysa wa anta adiguna taclamu waad ogtahay min amri aniga arrintayda maa taclamu waxaad ogtahay aniga waxaan diin ahayn oon raadsanayo oon u noolahay ma jiro fa ilaa man keebaa tuusii bi iigu dardaarmaysaa wa ila- wa man kumaa ta'murnii i amraysaa ood i faraysaa bilixaaqi bihi inaan haleelo amaan u tago fa qaala wuxuu yidhi ay bunay wiilkaygiyo wallaahi baan ku dhaartee maa aclamu ma ogi anna rajulan nini calaa mithli maa kunnaa calayhi inuu ku sugan yahay calaa mithli maa wax la mida waxaasoo kunnaa calayhi aan ku sugnayn oo diintii nasaarada ahayd ee xaq ahayd oo sidii nabi ciise looga soo gaadhaya calayhi salaatu wasalaam isaga oon la bedelin lana lana qalloocinin la bedelin lana qalloocinin ilaa rajulan nin maahane ruux kale oon garanaya ma jiro ilaa rajula nin maahane ninkaasaa wuxuu joogaa binasiibiin magaalada nasiibiin la yidhaha buu joogaa wahuwa ninkaasna fulaanun hebel baa la yidhaahee falxaq bihi isaga u tag falamaa markii guyiba arajulu ninkii la geliyey fii laxdihi iilkiisa markii la geliyey laxiqtu waxaan u tegay bisaaxiba nasiibiin magaalada nasiimiin la yidhaah ninkaadii ayaan u tegay wa akhbartu waxaan u sheegay khabarii warkayga iyo wamaa wixii amaranii bihi uu amray saaxibii saaxibkay fa qaala ninkii reer muusil fa qaala lii wuxuu igu yidhi aqim cindanaa nala joog annaga fa aqamtu cindahu waan la joogay fa wajadtuhu waxaan arkay amaan helay calaa maa shay inuu ku sugan yahay shaygaasoo kaana uu ahaa calayhi korkiisaba saaxibaahu labadiisii saaxiib oo min alkhayri wanaag iyo diintii oo dhabta ahayda fa wallaahi baan ku dhaartay maa labitan isna ma sii joogjooginba an nasala bihi lmowtu inay geeridii ku timid falamaa xadarathu lwafaatu geeridii markay ku timid qultu lahu waxaan ku idhi laqad carifta waxaad ogaatay min amri aniga arrintayda maa carafta wixii aada ogaatay ee fa ilaa man tuusii bi yaad ii dardaarmaysaa fa qaala wuxuu yidhi ay ay bunay inankaygiiow wallaahi baan ku dhaartee maa aclamu garan maayo axadan cid oo baqiya baaqi ku ahaatay calaa amrinaa arrinteennan oo diintii saxda ahayd aan la qalloocinin lana bedelin ilaa rajulan nin oo bicamuuriya meesha camuuriya la yidhaahda jooga huwa ninkaasna fulaan baa laydhahaye falxaq bihi isaga gaadh isaga gaadh oo u tag falaxiqtu bihi waan gaadhay oo waan u tegay wa akhbartuhu waxaan u sheegay khabarii warkayga fa qaala wuxuu igu yidhi aqim cindii aniga ila joog fa aqamtu cinda rajulin nin baan la joogay ninkaasoo kaan ahaaday wallaahi baan ku dhaartay calaa hadyi asxaabihi nimankiisa saaxiibadiisa ahaa en- aan hadda ka hor soo arkay jidkoodii ku taagan waqad iktasabtu waxaan helay oon kasbaday wa ana cindahu anoo isaga la jooga baqaraatin dhowr neefoo lo ah wa qunaymatin iyo xayn adhi ah uma kadib maa labitha isna ma sii joogjoogin an nasala bihi inuu ku soo degay maa nasala biasxaabihi saaxiibadiisii wixii kusoo degay oo min amrillaahi alla amarkiisa oo geeridii ah falamaa xadarathu lwafaatu markay geeridii ku timid qultu lahu waxaan ku idhi innaka adigu taclamu waxaad ogtahay min amri aniga arrintayda maa taclamu waxaad ogtahay fa ilaa man tuusii bi yaad ii dardaarmaysaa wamaa ta'murunii maxaad ifarays- maxaad i amraysaa an afcala inaan yeelo ama aan sameeyo fa qaala wuxuu yidhi yaa bunaya wiilkaygiyo wallaahi baan ku dhaartee maa aclamu ma ogi anna hunaaka in uu jiraba axadan qof oo min annaasi dad- ka- dadka ka mid a oo baqiya weli baaqi ku ah calaa dahri alardi dunida guudkeeda jooga oo mustamsikan haysta oo ku dheggan bimaa kunnaa calayhi wixii aan ku sug- wixii aanu annagoo aanu ku sugnayn oo diintii masiixiyada iyo xaqa ahayda walaakinahu hase atee qad adalla waxaa ina soo hadheeyey oo inoo soo dhowaaday zamaanun waqti waqti baa ina haya waqtigaasoo yakhruju fiihi uu soo bixi doono biardi alcarabi carabta dhulkeeda nebiyu nabi uu ka soo bixi doono nabigaasoo yubcathu lasoo bixin doono bidiini ibraahiima nebi ibraahim diintiisa lagu soo bixin doono uma markaas kadib yuhaajiru u hijroon doono min ardihi dhulkiisii ilaa ardin dhul kale ayuu usoo hijroon doonaa dhulkaasoo daati nakhlin geed timireed leh oo beyna xaratayni laba shiilood dhexdoodna ku taala laba shiilood waa madiine eh walahu wuxuu leeyahay calaamaatun tilmaamo ayuu leeyahay oo laa takhfa aan qarsoomayn fa huwa isagu yaakulu lhadiyata hadiyada wuu cunaa hadiyada waxaa la yidhaahdaa waa wax la siiyo dadka madaxda ah u fiirso sadaqadana dadka masaakiinta ah la siiya sadaqo markay noqotona miskiin hadiyana waa madax ama madax iyo nin hantile iyo dadka waxa la siiyaa la yidhaahda walaa yakulu sadaqata sadaqa- sadaqadana ma cuno wa beyna katifayhi labadiisa garab dhexdoodana waxaa ku taalla khaatimu nubuwati nabinimada tiim baraheedii baa ku yaalla fa in istatacta haddaad awoodo an talxaqa inaad tagto bitilka albilaadi dhulkaa inaad tagto fafcal yeel uma markaa kadib waafaahu lajalu geeridii baa u timid famakadtu bacdahu ge- isaga markuu geeriyooday kadib waxaan joogay bicamuuriyata zamanan waqti ayaan joogay ilaa an mara bina ilaa an mara biha ilaa camuriya uu ka soo maro nafarun kooxa min tujaari alcarabi ganacsata ganacsato carab ah oo min qaliibati min qabiilati kalab ah marka darsigan intaasaan ku daynaynaa wasala allahu wasalama calaa sayidina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalem